qolihii wasiirada waxaa shir gudoominaya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam wax badanaa looga hadlay warbixino badanaa laga dhegaystay wasiiro ugu horayntii waxaa warbixino siyaasadda iyo warbixin dhinacyo badan taabanaysa soo jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo ka hadlay waxayga maanta uu maraya dalka iyo xaaladda amniga iyo haddii alla eedmo xoraynta deegaanka dhiman deegaanada dhiman sidii loo xorayn lahaa waxyaaba fara badan oo aad u tiro badan ayuu ka hadlay madaxweynaha ee golaha wasiirada xog warran badan ka siiyey siyaasadda guud ee dalka iyo xaaladda meelmeelaha xaaladaha marayaan waxaa kaloo warbixin laga dhegaystay wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska shir ka dhacay muqdisho oo looga hadlaayay deegaanka iyo sidii looga hortagi lahaa xaalifunta dhuxusha iyo iyo waxyaabaha xaalifunaya dalka lo muqdisho ka dhacay oo ay ka qayb galeen wasiiro badan waxaa warbixinta laga dhegaystay wasiirka deegaanka waxaa kaloo warbixin laga dhegaystay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland isna ka yimid safar turkiga ku tegey oo iyo ganacsata ay wehelisay isna warbixina laga dhegaystay waxaa kaloo warbixin laga dhegaystay wasiir ku-xigeenka amniga oo asagana arrimaha amniga laga wareystay waxaa kaloo warbixin laga dhegaystay wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta oo ka qayb gashay shir muqdisho ah oo runtii si xun loo maamulay iyo warmurtiyeed ay ka soo saareen wasiirada dowlad goboleedyada ay ka mid yihiin jubbaland puntland galmudug iyo hirshabeelle ayuusna weeshuu ka akhriyay warbixintii maanta waxay ahayd wararka wuxuu u badnaa warbixinno waxaa kaloo warbixin laga dhegaystay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare oo asna caddeeyey sheegay in imtixaankii dugsiyada dhexe ay dhamma ay bilaawateen maalintii isniinta aheyd maalintii axadda aheyd ilaa haddana ay socdaan si aad u wanaagsan ay ku soo dhammaadeen dhammaanna deegaanada jubbaland oo dhan iyo inta hoos tagta maxaankaas laga soo qaaday dadkii loo kala diray wufuuddii kala aadi iyo macallimiintii aqoon-yahanadii qaadaya imtixaanka iyo mas-uuliyiintiina ay dhammaantood kuwii ugu dambeeyey ay soo gali doonaan maalmaha soo socdo magaalada kismaayo madaxda kumeelgaarka ee kismaayo maanta warbixin u badnaa shirka golaha wasiirada arrimahaasuu ahaa iyo warbixino kaloo laga dhegaystay iyo soo jeedino kaloo soo jeedeen wasiirada qaar ka mid ah